الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo labaad min suurati maryam qaala tacaala faxamalathu faintabadat bihi makaanan qasiya waxaan ku soo jirnay fii tafsiiri suurati maryam maryama oo loogu magac daray suuradda lafteeda weliba qisadeedii baynu dhex maraynay waxaa inoo soo dembeysay darsigii hore aayaadkii ilaahay inuu ku tilmaamay markii jibriil u yimid maryama oo loogu bishaareeyey wiil oo ay tiri see wiil iigu ahaanayaa iyadoo aan nin itaaban bashar itaaban baqiyana aanan ahayn la yidhi arrinku waa saas alla agtiis arrin ka fudud weeye aayad baanu ka dhigaynaa dadka uga dhigaynaa iyo raxmad wa kaana amran maqdiya arrinkaasna waxa weeyaan waa amar la xukumay wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faxamalat way xambaadhay hu isagiibay xambaadhay wiilkiibay uuraysatay wey maryama maryam fantabadat bihi fantabadat way la fogaatay bihi bilxamli uurkii way la fogaatay waxay ula fogaatay fantabadad waxay ula fogaatay bihi xamligii iyo uurkii weladkii ay uurkiisa qaaday makaanan makaan intii ka ah makaankaasoo qasiya durugsan ee fog ayay la aaday markay aragtay inay uur leedahay dhammaaday warkii ay isku celiyeen iyada iyo ruuxul amiin jibriil xiwaarkii dhammaaday wiilkii ay uuraysatay meel fog bay la aad ehelkeedii bay ka fogaatay weeye maxay ka baqaysaa khashyata an yuay yucayiruuha inay ku ceebeeyaan ilmaha ay dhalayso min kayri zawjin nin la-aan lagu ogyahay nin uusan jirinba ilmaha ay dhalayso in lagu ceebeeyo waxa ka imaan kara ogta markay aragtay inay uurkaa leedahay ehelkeedii bay ka fogaatay fa ajaa-ahaa wuxuu u dhiibgeliyey haa maryama almakhaadu fooshi ilaa jidcin nakhlati geetimireed salkeedii ajaaha jaa-a baa ficilku ahaa hamsadaasaa lagu daray mucaddow noqonayaa markaas fa ajaaha wuxuu geeyey ajaaha wuxuu ula yimid almakhaadu bimacnaa waxa weeyaan wuxuu u dhibgeliyey fooshii uurkii markii xamligii dhammaaday muddadiis iyo dhalidda dhibaatada ay leedahay arrinkaas makhaad baa la yidhaahdaa wuxuu u dhibgeliyey ilaa jidcin naqlat inay qabsato geetimireed salkiis say u cuskato markaas ay ilmahaas dhalayso qofka markii nabar iyo waxaa hayaan uu meel saa u cuskanayo oo kale fa ajaaha almakhaadu ilaa jidcin naqla uurkaas marka intuu ahaa sidaas baa looga gudbo sidaas ilaahaynu ku tilmaamay baad u qaadanaysaa intaasoo ahaa intaasoo ahaa intaasoo ahaa waxba fawaa'ida kaaga soo hayan mayaan oo aqwaasha tirada badan oo ku jira ah midda kale fantabadat bihi makaanan qasiyan waxay ula fogaatay makaan fogtaas makaankaa xaggee ahaa intaasoo aqwaal iyo intaasoo hadal halkaasay aadday halkaasay aadday halkaasay aadday iyadana faraha ka qaad qaalad waxay tidhi maryamu maryam yaa laytanii shallaytadaydee midtu dhinteena midtu iyo muttu labadaba qira'aadka ku jira wey dhinteenaa alla haddaan dhiman lahaa qabla haadaa kan hortiis maanta ka hor kan hortii haddaan dhiman lahaa oo wa kuntu aan ahaan lahaa yaa leytanii shallaytadae midtu dhinteenaa qabla haadaa wa kuntu ahaadeenaa nasiyan shay aan la xusin shay aan la aqoon oo aan la xusin oo laga tegey nasyan oo mansiya matruuka mid laga tegaya alla shay aan waxbaba la aqoon oo la sheegin oo aan qiimaba cidi u aqoon oo xaqiir oo kale haddaan ahaan lahaa nasyan waa taa oo mansiyan matruuka ah mid lagaba tegay cidnaba isan aqoon alla haddaan sida ahaan lahaa waxaa la tilmaamayaa waxay garatay maryama uu yidhi ibnu kaiirku in la itixaamayo oo la jirabayo ilmahan hadda ay dhashay in lagu itixaamayo markaase waxay tamaniday oo jeclaysatay dhimashu waxay garanaysaa dadku inaysan marna u rumaynayn hadday dhahdo ilmahaasaa ilaahay caloosheeda iskaga abuura annagoo aan cidnays arag inaan laga yeelay midda kale gabadhan waxaa lagu yaqaanay maryam albatuul gabarh caabidad ah oo naasikada cibaado badan marka waxay dhahayaan gabadha intay saa ahayd ka bacdi gabar waxay noqotay arrimo xunxun samaysay oo ilmo aan aabba loo hayn la timid oo sidaas iyo sidaa noqotay waxa inay dhihi doonaan ba ogta markaasay waxay tidhi yaa laytanii kuntu alla shallaytee ahaadeenaa nasyan mansiya qiraa'ad baa ku jira fanaadaaha markay sidaa iyada u tiri fanaadaaha waxaa u dhawaaqay haa maryama min taxtihaa hoosteeda xaggeeda hoose waxaa uga nideeye uga dhawaaqay axad baa u yeeray u dhawaaqay muxuu yidhi anlaa taxzanii ha tiiranyoonin fanaadaaha man taxtahaa waa qiro min taxtihaana waa qiro kale fanaadaaha maryamo waxaa u dhawaaqay malag baa u dhawaaqay baa layidhi geedkay ku dhegtay hoostiisa meel iyada ka hooseysa min taxtihaa xaggeeda hoose waxaa la yidhaahdaa qofku wixii uu kor madaxa ugu qaado fiirshana waa min fowqihi waa xaggiisa kore waxa uu hoos u fiirshana waa min taxtihi waa hoostiisa marka min taxtihaa xaggeedii hoose xaggay hoose ayaa lagala hadlay malag baa la hadlay bale ama maahee ciise baaba la hadlay wiilkay dhashay oo hadda dhashay oo nebi ciise ah baaba la hadlay waana min taxtihaa de ilmihii haddeer dhasha weeyo waa xaggeeda hoose wey muxuu yidhi anlaa taxzanii weliba aada loo xoojinayo inuu ciise yahay anlaa taxzanii buu yidhi ha tiiraanyoon qole waxay dhaheen waa jibriil malagaas toga hoostiisa uga dhawaaq nebi ciisena maba hadlin isagu ilaa ay reerihii u tagtay oo u dhihi doono innii cabdullaahi maye waxaa la yidhi waa ciise isagaa wuxuu yidhi yaa umma oo la hadlay oo waxaa u daliila baa layidhi fa ashaarat ilayhi baa soo socota sidaan ibnu jariir adabari baa tafsiirkiisa ku doortay ciise inuu yahay hamtiiraayoon ha murugoonin buu yidhi qad xaqiiqee jacala wuxuu yeelay rabbuki rabbigaa taxtaki hoostaada sariyaa webi yara tog meel maagad ahoo tog ahoo dareeraysa oo biyo ah baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku siiyey ilaa biyey u baahanta meel bay joogtaa marka kanaal biyo ah ayaa ilaahay agtaada dareeriyey qad jacala rabbuki taxtaki sariya geedkiina waa kan midhihiisa iyo wixiisa waa leeyahay halkaana biyahaana lagaa siiyey waraq baa halkan kanaal baa u dareeraya waxaa kaloo la yidhi wahuzii ruxrux oo dhaqdhaqaaji oo gilgil ilayki xaggaada bijidci naklati geed timireedka salkiisa saa u ruxrux geedka haddii macnaha salkiisa la ruxruxo laamihiisa wixiiso dhan baa ruxmay geed timirees kala qallaalan baa lagu tilmaamay tusaaqid way daadin geed timireedkaasi calayki dushaada maryamaay rudaban rudab rudabkaasoo janiya bisil geedkii noocaas ahaa haddaad sidaa u lulushid wuxuu ka helaysaa rudab baa ka helaysaa rudabkaasna weliba waa mid janiyan ah waa mid qoyan oo fareesha oo cusub ayaa ka helaysaa rudaban janiya waxaa la yidhi aayad kaleo mucjizaa baa la rabaa in la tuso geedkii qallalnaa sida loo nooleeyey oo miro u yeeshay oo ugu soo duldaadiyey baa la rabaa in la tuso intay aragtay awal arrin kaloo cajiibahoo biyo dareeraya awal aan meesha oolin oo macaan oo kanaalkaan hayo dee iyadu nebiyad maysan ahayn waa karaamatan min allaahi lahaa ilaahay baa ku maamuusay oo ku karaamaynaya wahuzii ilayki bijidci naklati tasaaqadna waa qiro kale tusaaqid iyo tasaaqad calayki rudaban janiya markaas waxaa lagu yidhi fakulii cun geedkan midhihiis washrabii cab rudabka cun biyahanna cab macaan ee meesha dareeraya waqarrii qabowso caynaa min jihati il indha ahaanna u qabowso waxaad ku indha qabowsataa ilmahan lagu siiyey oo ilaahay kaa abuuray ha tiiraan yooni welidaama waxaa leeyahay dumarka umula iyo rudabkaasi waa u fiican yihi rudabkaas waxyaalaha u fiican ayuu ka mid yahay waxaa kaloo la leeyahay asbaabta shaqada iyo risqiga in la raadiyaa laga qaadanayaayo maryamaa waxaa la leeyahay iyadoo layskaga soo daadin karayba geedkaan ruxrux shaqadaan qabo deedna waxaasaa kuu soo daadanaya wahuzi ilayki bijidci naqlati tusaaqid calayki rudaban janiya asbaabta iyo dhaqdhaqaaqi inuu qofku la yimaado ilaahay wuxuu yidhi fa imaa tarayinna haddaa aragtid oo aragtid min albashari bini aadamka xaggiisa axadan axad haddaa aragtid axad min annaas hal qofba haddaa aragto oo ku dhaho waa maxay ilmahan aa wadatid oo kula hadlo faquulii waxaad u dhahdaa innii anigu nadartu waxaan u nadaray liraxmaani allaha raxmaankaayoo naxariista badan sawmaa aamus baan u nadar ilaahay inaana hadlin baa nadar u gala waxaan idiin sheegayo ama aan idinka jawaabayo ma jiro ilmahan waa maxay baa imaanas hadal badan baa imaanaya qof allaale qofkii kula hadla oo bini aadamka ka mid ah waxaad ku leedahay innii nadartu liraxmaani sawmaa soomku dee waa waa imsaagii weeyaan afhays marka hadal la-aantaas ayaa nadray wey innii nadartu liraxmaani sawma waa xaggii luqada oo falan ukalima alyowma maanta la hadli maayo insiya qof insi ah bini aadam qof loo nisbeeyey la hadli maayo malaa'igta iyo ilaahay iyo wixii si kale ilaahay ugu furo waa meesheeda laakiin bini aadam insi la hadli maayo marka faimaa tarayinna in iyo maa baa la isku idqaamay asalka tarayi tarayinanna ya-daa labaad waa faacil laba nuun baa meesha ku jiro nuunta hore waa nuuntii calaamatu rafcada ficilka ah weeyaan waa meelaha aada iyo aada xoogaa xawaha marka la joogo u hadalka badan oo ficilkii afcaal khamsahaa nuuntii calaamatu rafcad ahayd nuun rafcadi nuunta labaadoo mushadadadaan ilaa labadii nuun hadda waa laisku idqaamay waa nuunu tawkiidka marka ficilkaani hadda nuunu tawkiid baa la xidhiidhayoo la dhihi maayo waa mabniya ficilku waa mucrab maxaa yeelay nuunu tawkiidkaani lama baashirin lama baashirin markay la baashirdhay ahaan lahay intii iyo maadaasna lita'kiidka loogu talagalayna waa laisku idqaamay intiina waa midii ficilka jasminaysa weeye marka ficilka saasuu majzuum ku yahay fa imaa marka la yidhi tana laisku idqaamay tarayinna min albashari axada faquulii inii nadartu liraxmaani sowman falan ukalima alyowma insiya intaas markii laynoo tilmaamay adigu iska aamus baa layidhi ilmahaadaaba aayad mucjizaa ka imaan doontaayo isagaa hadli doonee fa atad waxay ula timid bihi weladkii qowmaha qowmkeedii bay ula timid taxmiluhu xaalay xambaarsan tahay iyadoo wadda oo xambaarsan oo sidata ayay qoladii qoomkeeda ahayd ayay ula timid qaaluu waxay dhaheen yaa maryamu maryamooy laqad ji'ti waxaad la timid xaqiiqa ahaan shay-an shay baa la timid shaygaasoo fariya daran fariyan waa maxay munkaran cadiiman munkar weyn wax la inkiroo weyn baa la timid laqad ji'ti waxaad la timid shay-an fariyaa wiilkii markay arkeen arrintii way la yaabeen waa inkireen waxay dhaheen laqad ji'ti waxaad la timid gabar yahay shay-an fariyan cadiiman munkaran shay weyn oo munkar ah oo aan la filaynin ayaa la timid waa kusii dareeno waxay dhaheen yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiisiiyey haaruun ukhta haaruun haaruun walaashiisii gabadhii haaruuniyadda maxaa looga jeedaa waxaa jiray baa la leeyahay nin saalix ah oo wanaagsan oo haaruun la dhihi jiray oo cibaado badnaa oo gabadhan lagu shabihi jiro oo la dhihi jiray waaba haaruun oo kale sidiis oo kale ama waxaaba lagu matelayaa haaruunkii nebi muuse walaalkii ahaa calayhi salaam oo isna cibaadada badnaa nebiga ilaahay ahaa rasuulka ilaahay ahaa amaa haaruunkaas nebi muuse walaalkiisa inuu wakhtigan maryamo ahaa maya wakhti tiro badan kun sanoo kale aada u tiro badan ayaa u dhexaysa baa lagu leeyahy xilligaas iyo xilligan waa kala fog yihiin qolooyin culimo dhahaya haaruun iyada la dhashay baa jiray iyana waa jiraan qofkii cibaadaysaa la dhihi jira haaruuni weeye qofkaane haaruuniyad gabadhii gabadhii haaruuniyadda reer haaruun ahayd oo kale sia loo yidhaahdoo kale yaa ukhta haaruun baa layidhi haaruun walaashiisa gabadhii walaashi ahayd yaa ukhta haaruun maa kaana muusan ahayn abuuki aabbaha ameed cimraan baa la dhihi jira maa cimraankii nebi muuse dhalay aabbahaa muusan ahayn imra'a saw-in xumaan qofkeed aabbaha nin xun ma ahayn aabbaha haaruun ee aabbaha waxaan leeyahay cimraan nin xun ma ahayn adiguna gabadhii waxaad ahayd haaruun shabahday xagga salaax iyo cibaadada aabbaha faajir iyo xumaanfale ma ahayn aabbuhu hadduu xun yahay inay khatar tahay oo la dhahayo qofkan hadduu xumaado dee aabihii baa xumaa lagu soo alqabsan karaa fahmaysaa adigu marka waa fiicnayd aabbahaana nin fiican buu ahaa wamaa kaanad manaysan ahayn ummuki hooyadaana baqiya mid zaaniyada oo xumaan samaysa oo jirkeeda xumaan la aada hooyadaana ma aysan ahayn xaggee adiga lagaa asiiba oo dhibaatada kaaga dhacdo labadii waalid oo ku dhalay saasay ahaayeene xaggee baa ilmahan ka keentay guri fiican baa ka dhalataye xaggee baa ilmahan ka keentay hadalkaasi kula hadleen sidaa markay ti ay ku dhaheen ilaa iyadii waxaa la yidhi ha hadline fa ashaarad waxay u ishaadhay ilayhi ciise wiilkii ay dhashay bay u ishaadhay macnaha haddee hadli maysee kan la hadla bay macnaha u ishaadhay kan kan la hadla kan weydiiye qaaluu waxay dhaheen yana way fahmeen markay hadli weydo kan aysaan tiri inay leeyihiin inay leedahay kan la hadla tiibay bay ka jawaabeen waxay dhaheen qaaluu waxay dhaheen kayfa sidee baan nukallimu la hadlaynaa man axad kaana ahaaday fi lmahdi dharabta dhexdeeda sabiyan xaaluu yahay ilmo yara maxaa noogu cayaaraysaa ilmo yaroo hadda dhashay see baan noo leedahay la hadl inaan la hadalno marka kayfa see baan nukallimu ula hadlaynaa man axad kaana ay wujida kaanataa maah waa taqaanaa la helay fi lmahdi dharabta iyo dhabta dhexdeeda sabiyan xaaluu yahay ilmo yaroo nuugaya oo weli halkaa saaran oo hooyadii caanihiisii nuugaya see baa noo leedahay kan la hadlo markii uu maqlay ciise nebi ciise arrintaas buu soo qaabilay baa layidhi wuu la hadlo markaasoo la hadlay laakiin markii dambe hadalka waa dambaa hadalkii kale ugu horraysay baa lagu leeyahy ilmuhu markay hadlaan waagi dambe u gaaro hadalka kale hadli doonaa laakiin hadalkan hadal waxa weeye cajiibo hadda wuu la hadla aayad baa meesha ka socota qaala wuxuu yidhi isagii baaba hadlayba innii anigu cabdullaahi ilaahay addoonkiisii baan ahay addoon alle baan ahay isagaa i abuuray aabbala-aan i abuuray addoonnimow sheeg muxuu ku burinayaa kuwa dhahaya ciisaa ilaaha iyo ciisaa ina ilaaha iyo ciisaa saddex ilaaho jidha midkooda waxaasoo dhanba waxba kama jiraan weeye inii cabdullaahi baan aataanii ilaahay wuxuu isiiyey alkitaaba kitaabkiibuu i siiyey ilaahay kitaabkiisa wajacalanii ilaahay wuxuuna iga yeelay nebiyaa nebi buu iga dhig kitaabkiibuu siiyoo haddee ilaahay waa siin doonaa wey injiil wey ilaahay wuxuu iga dhigay nebi maadi buu kula yimid waaba i siiyey nebibuuba iga dhig siday xaqiiqo u tahay inay sidaa u noqonayso oo loogu dhiibi doono ayaa macnaha uu saa u leeyahy ilaahay horay wuxuu u xukumay dee kolley sidiiba u dhacaya wajacalanii nebiya wajacalanii ilaahay wuxuu kaloo iga dhigay mubaarakan mid la barakeeye aynamaa kultu meel allaaliya meeshaan ahaado khayr iyo nafc baan addoommada u leeyahay meel allaali meeshaan degayo meeshaan tagaba wawsaanii ilaahay wuxuu ii dardaarmay dardaarankaa bimacnaa amaranii wey ilaahay wuxuu ii amray bisalaati salaad baa ilaahay amray wazakaati zakana ilaahay waa i amray xoolaha laga zakaynaya maa dumtu xayaa intaan daa'imsanahay mid nool intaan noolahay taas baa ilaahay amray salaad iyo zako maa dumtu xayaa inaan labada xafido wey marka haddii salaada cid loogu cududaarayo ay ka dhacayso cidi dhahayso salaad nala kuma leh dee dadkaa martabada gaaraya ambiyadaas baa la dhihi lahaa ee iska daaye xaalad qofku uu gaarayo ma jidho oo la dhahayo xaalad fulaan buu inta gaaray salaaddii baa laga daayey salaaddii baa ka dhacday salaad laguma leh waxaa waxba kama jiraan wa awsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xayaa intuu miiri qabo qofku salaaddii baa laga rabaa wabaran biwaalidatii jacalanii ilaahay wuxuu kaloo iga yeelay baran baaran midu baariya biwaalidatii hooyadii i dhashay ilaa hooyo keliya isagu leey ilaa dadku waa anwaac nebi aadam aabbana ma lahayn hooyana ma lahayn xawaa oo feertii nebi aadam laga abuuray dee hooyo dhashayina ma jirin nebi ciisena aabba dhalay baan jirin ummadda intii kalena aabbihii hooyaa dhashay wabaran biwaalidatii walam yajcalnii ilaahay igamana yeelin jabbaaran ilaahay igama dhigin mid jabbaar ah kaasoo shaqiyaa shaqi ah ayaan daraysay ahlu naar oo mutakabir ah oo shaqi ah waasalaamu nabadgelyana calaya dushayda ha ahaato yowma wulidtu maalintii lay dhalay iyo wa yowma amuutu maalintaan dhimanayo iyo wa yowma ubcafu maalinka laysoo saarayo xayan xaalaan amino salaamullaahi calayh maalinta lay dhalay waa saddexdaan meelood waa saddex meelood oo khatartoodu badan tahay oo qofku tabar yar yahay daciif uu yahay saasuu ku hadlay isagoo ilmo naaska nuugaya dhabta lagu hayo addoon ilaahay inuu yahay inuusan ilaahay ahayn wiil ilaah ahayn haaliu alaaatin ahayn sida nasaaradu sheeganayaan addoon iyo rasuul inuu yahay nool yahay oo dhiman doono sida binu aadamka oo kale yaa hooyo laga abuuro aan aabbe laga abuurin arrintaasoo tusinaysa ilaahay qudradiisa wakaas ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala daalika midkaas ciisaa wey khabar ibnu maryamo weeye khabar labaad qowlul xaqi haddaa gudid qiraagu qira qabtee yaa weeyaan qowlul xaqi weeyaan xaqa qowlkiisa weeye qowlka xaq aha wey dee waxa weye kelimatu alqaha ilaa maryam iyo qowl waa isku mida ma og tahay waa kun ahow baa la yidhi wuuna ahaado haddii ay midda kuu qoran qowla alxaqi markaa akhridin daalika horta ciisa wey ciisihii ibnu maryama ka sifayn ka dhah qowl alxaqi aquulu waxaan dhahayaa qowl alxaqi ayaan ku qowlaya ama waxaa dhihi kadhaa amdaxu waxaan ammaanayaa qowl alxaqi wixii aa ku kordhigi lahayd baa keenaysaa meesha alladii kaasoo fiihi dhexdiisa yamtaruuna yihiin kuwa shakisan qowl alxaq alladii kaasoo waa isaga nebi ciise weeye alladii kaasoo fiihi dhexdiisa yamtaruun nebi ciise way shakisan yihiin qolaba waxbay ku sheegto nasaaradu waxay dhaheen waa wiil ilaahay yahuudduna waxay dhaheen waxa weeye iyagu waa ka sii fogaadeenoo yana wuxunoo kale sheegeen waxay dhaheen zinow ku dhasho aabbe looma hayo kuwo kale waa iyaga dhahaya waa ilaah kuwo kale waa iyaga dhahaya saddex midkood weeye kuwa dadka qaarna addoon ilaahay weeyaba dheh ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maa kaana uma ahaanin lilaahi ilaahay ay ma uma ahaanin dow maaha ma bannaana maba dhici kadho an yatakida ilaahay inuu yeesho min waladin walad ilaahay inuu yeesho dow ilaahay maaha maba dhici ka dhah subxaanahu hufnaantiis nasahnaantiis ilaahay waa ka nasahanyay walad iyo shariik idaa qadaa ilaahay markuu xukumo amran amar oo damco macnaha araada shay-an ilaahay markuu doono fa inamaa yaquulu ilaahay wuxuu u leeyahay lahu amarkaas kun ahow fayakuunu waa ahaanaya marka fayakuun hu kun fa kaana isla markiiba tacab iyo muddo iyo waxa uma baahna idaa araada idaa qadaa amran fa inamaa yaquulu lahu kun fayakuun ilmaha waxaa yeesha waa midka caajiskaa shanigiisa weeye daciifkaadi cid u baahan aan waxba awoodin ilma u kaalmeeye ciidanka u baahan allaha qaadirkaayo qanigaah waaba allaha awoodaa leh shayga markuu damco inuu ahaysiiyo kun fa yakuun marka kunba haddii lagu abuuray dee waa addoonkiis wa ina allaha ilaahayna rabbii rabbigay weeye wa rabbukum rabbigin weeye facbuduuhu ilaahay caabuda haadaa kaasina siraadun waa siraad iyo wado mustaqiimun toosan hadalkan waxaa la yidhi nebi ciise hadalkii wade intaa horaa soo kala dhex gashay tii nebi ciise hadalkiisi baa weli socday intaa markay dhacday fakhtalafa alaxzaabu axsaabtii waa iskhilaafeen min beynihim dhexdooda iska khilaafeen firaq bay noqdeen nebi ciise arrinkiisay isku khilaafeen axsaab mutafariqiinay noqdeen qoloba waxbay ku hadleen ilaahay wuxuu yidhi hal qolaa waxay leeyihiin waa addoon ilaahay inta kalena hadalladooda xunbay ku hadlayaan waana intaasoo firqo ilaahay wuxuu yidhi marka fawaylun hoog liladiina kuwiiba u ahaaday hoog iyo haantooley cadaab iyo naar waadi jahannamo liladiina kuwiiba u ahaaday kafaruu gaaloobay min mashhadi yowmin maalin mashhadkeed iyo xaadiriddeed buugu ahaaday yoomkaasoo cadiimin weyn mashhadkaa khatarka ah xaggeedoona ugu ahaaday xisaabtai jazaa halkaa yaalla dhibaatadeeda ilaahay marka liladiina kafaruu axsaabtii oo dhan isku dar ilaa qolada aan kafaruu ku jiron iimaan kaloo yidhi ee cabdullaahi warasuuluhu wey kuwa yidhi mooyaane inta kaleo dhan waxaa kuu jamcinaysa fa weylu liladiina kafaruu magacay doonaan iyo siday doonaan haw hadleen mar haddii ay yihiin kuwaas gaaloobay iyagu halkaasay galeen cadaabkaasi leeyihi ilaahay wuxuu yidhi asmic bihim maqal badana asmic maqal badana bihim iyaga wa absir arag badana bihim iyaga bay ka dhiganta waxay weeyaan maa asmacahum wamaa absarahum maxaa maqal badnaysiiyey maxaa aragti badnaysiiyey bihimtaani waa faacil xagga maxalka fii maxalin rafci faacil weeyaan asmic bihim tan kalena waa agtifo waa looga kaaftoomay tan hore oo waa absir bihim bay ka dhiganta waa siiqatu tacajub oo calaa suurati alamar oo kale leh amarna loogama jeedo hadda asmic bihim waa absir yowma maalinka yaatuunana ay noo imaanayaan maqal badanaayo arag badan laakiin adaalimuuna kuwa aalimiintaabaa ilaahay yidhi alyowma maanta oo adduunyada ah fii dalaalin baadinama dhexdeed bay ku sugan yihiin mubiinin cad qafl iyo waxay ku sugan yihiin baadinimo cad oo xaqa ka fog wa andirhum udig baa la yidhi hum khalaa'iqda yowma alxasrati maalinka qoomamada iyo shallaytada iyo qawadka maalinkaa uga dig ku cabsigeli u sheeg kii xumaanta sameeyey waa qoomamoonaya kii xataa gaboodfal sameeyo khayrka yaraystay waa iska qawadaya maa basati buu isdhahaya id waqti qudiya alamru amarka la xukumayo amarka ilaahay ee dadka dhexdiisa markii la xukumo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir lyiraado walxaal hum iyagu fii kaflatin ay ku sugan yihiin maan iyo aflo maantoo adduunka ah walxaal hum iyagu laa yuuminuuna aysan rumaynaynin ee bacdiga iyo isa soo saarka maantoo adduunka aysan rumaysnayn wahum iyagu fii kaflatin wahum laa yuuminuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa hanagu nariu larda ardada hanagaa dhaxlayna iyo waman calayhaa iyo waxa dusheedaaba naxnu lwaariuun ardada iyo waxa saaran kunuus iyo binu aadam iyo wax kasta hanagaa dhaxlayna wa ilaynaa xagga iyaga unbaana yurjacuuna loo soo naqahayaa oo loo soo celinayaa weeye khalaa'iqda oo dhan marjicooda iyo masiirkoodu xagga iyaga weeye waxay halkaa u imaanayaan xisaab bay u imaanayaan jaze iyo abaalmarin ayay u imaanayaan wailaynaa yurjacuun sidaas baa dhacaysa markaasaa jannada iyo naarta markii dadka lagu kala xereeyo baa mowdkii baa la keenayaa markaasaa mowdkii halkaas markii la keeno baa laleeyahay ahlujanno ma garanaysa way fiirinayaan waxay dheheen waa alla waa mowdkii malakul mowd maynaan dhihin waa mowdkii markaasa hanqalka taagaya ahlu naarkiina waa la tusaya ma garanaysaan ha waa la gowracaya ahlu janna waxaa la dhahayaa khuluudun falaa mowt waarid baa idiin sugnaata weligiin dambe dhiman maysaan mowdkii wakaas ahlu naarow iyana waa khuluudun falaa mowt idina weligii naar baa ku jiraysaan kuwii ku daa'imaya way naarta ku waariyey weligiin dhiman maysaan mowdkiibaa meeshii baa looga takhalusayba darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab